haatana toronto gobolka ontario ee dalka canada waxaa habeenimadii khamiistii ka dhacday doorasho si aqlabiyad ah uu ugu guuleystay xisbiga progressive conservative kaasi oo afartii sano ee lasoo dhaafay ka talinayay gobolkaasi laakiin soomaalida degan gobolka ontario doorashadani waxa ay u ahayd mid niyad jab ay kala kulmeen kadib markii laga guuleystay faysal xasan oo ahaa soomaaligii ugu horreeyey ee ka mid noqda baarlamaanka gobolka ontario isagoo afartii sano ee lasoo dhaafayna matalayay xaafadda york south western ee magaalada toronto haddaba siciid muuse daahir oo ka faallooda arrimaha canada ayaa wariyaheena v o a ee canada xuseen nuur xaaji waxa uga waramay waxa keenay guuldarrada faysal xasan balse marka hore waxa uu ka hadlayaa guusha xooggan ee xisbiga progressive conservative uu ka soo hooyo doorashada xuseen runtii guusha weyn ee xisbiga progressive conservative-ka uu ka gaaray gobolkan ontario marka la eego sooyaalka siyaasadda xisbiyada kanada ma ahan arrin ku cusub in xisbi laba jeer oo isxigta uu gobol ku guulaysto bal waaba arrin inta badan dhacda waxayna ahayd arrin horeyba loo sii saadaalinayay laakiin arrinta xiisaha goonida leh ayaa ahayd in awalba xisbigan oo haystay aqlabiyadda gobolkan ontario uu haddana uu helay kuraas kale oo dheeriya waxaana la odhan karaa waxyaabaha ugu badan oo guushaas horseeday waxaa ka mid ah afartii sano ee lasoo dhaafay shaqadii ay qabteen iyo sidii ay u wajaheen xanuunka covid nneteen oo dhib weyn u geystay caalamka iyo kanadaba iyo sidoo kale ballanqaadyada ay hadda sameeyeen ee faraha badan waan isleeyahay way ku soo jiiteen codbixiyaasha ballanqaadyadaas oo ugu horrayso wax ka qabashada kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqooyinka caafimaadka waxbarashada iyo xitaa nolosha dadweynaha oo runtii aada u sii kacaysa hadda waa tahay siciid dhanka soomaalida faysal xasan oo afartii sano ee lasoo dhaafay xildhibaan ka ahaa xaafadda york south western ee magaalada toronto ayaa guul daraystay maxaa loo aaneynayaa guuldaradiisa guuldarrada ku dhacday faysal xasan iyo si guudba soomaalida waxaan isleeyahay dhowr arrimood oo isbiirsaday baa sababay waa marka koowaade xisbiga uu faysal ka tirsanaa xisbiga n d b oo kuraas dhumiyey iyo xisbiga hadda guulaystay oo kuraas dheeriya helay mawjadaas baa marka kursigaas la tagtay baa la odhan karaa waxaa iyana xusid mudan in la sheego in ninka kursigan ku guulaystay oo runtii ka soo jeedo qoys siyaasadda gobolkan si fiican looga yaqaan xilal dhowr ahna soo qabtay qoyskiisuna ay xilal kala duwan ka hayaan gobolkan oo uu ka mid yahay madaxa gobolkan darkford oo isaga abtigiisa arrinta saddexaad ee sababtay arrintaana waxaan odhan karaa in soomaalidu aysan runtii sidii la malaynaya aysan u soo bixin iyo xataa dadyowga kala duwan ee xaafadda ku nool arrintaasoo ay kala sinaayeen dadyowga kale ee ku nool gobolkan ontario oo waxaa la leeyahay sanadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii doorashadii dhacday marka la barbar dhiga middan hadda dhacday aad bay runtii dadku uga yaraayeen dadka soo baxay waa tahay marka laga soo tago axmed xuseen oo ah xildhibaan soomaali ah oo heer federaal ah oo laga soo doorto magaalada toronto soomaalidu waxay waayeen xildhibaanka keliya ee ku matelayay baarlamanka gobolkan ontario waa sidee rajada soomaalida ee mustaqbalka dhow marka ay timaado siyaasadda gobolka runtii rajada soomaalida gobolkan ontario waa mid fiican oo bixinaysa ifafaalo wanaagsan afartii sano ee lasoo dhaafay waxaana soo martay inaan labada xildhibaan ee xaafadaba ay soomaalidu ku fadhiday waxaan qabaa in mustaqbalka dhow iyo kandheerba ay soomaalidu si weyn uga dhex muuqan doonaan siyaasadda gobolkan ontario iyo midda kanadaba dhallinyaro aad u fara badan oo soomaaliya oo waxbaratay baad meel walba ku arkaysaa sektar kasta oo bulshadu leedahayna jooga hadday cid ay higsadaan noqotona runtii rol model way haystaan oo heer federaalna way joogaan heer gobolna way soo noqdeen waxaan marka rajaynayaa in kuwo fara badan oo kalena ay soo baxaan mustaqbalka dhow runtii soomaalida waxaa la gudboon in codkooda iyo xooggoodaba ay hal meel isugu geeyaan sida bulshooyinka kale ee dalkan ku nool oo qofkii soomaaliya ee han leh ee wax doonaya la taageero iyadoo meel la iska dhigayo kala qaybsanaanta dhexdeenna ka jirta siciid ugu dambeyntii sida adiguba aad ka dhawaajisay xisbiga progressive conservative-ku wuxuu ku guuleystay kuraas akhlabiyada wuxuuna soo dhisi doonaa dabcan dowlad akhlabiyada marka maxaa laga filan karaa xisbigan oo hor yaalla ayay kula tahay oo uu ka qaban karaa gobolka arrimo fara badan baa hor yaalla oo u baahan in wax laga qabto kuwaasi oo horey u ballanqaaday waxaa laga filayaa ka dhabaynta wax ka qabashada nolosha sii kacaysa ee gobolka oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa waxaa laga filayaa wax ka qabashada dhibaatooyinka xagga guryaha iyo inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ah inuu dhisayo hal dhibic shan milyan oo guri muddo toban sano gudaheeda ah iyo in dadka danyarta ay helaan guriyo jaban oo qiimahooda ay awoodaan waxaa laga filayaa inuu kordhiyo lacagaha la siiyo shaqaalaha gobolka la isuna dheelitiro nolosha iyo mushaaraadka shaqaaluhu ay helaan oo hadda dhib weyn ay ka taagan tahay caafimaadka isbeddelka cimilada ee sii kululaanaysa inuu iyadana kala shaqeeyo dowladda federaalka ayaa laga fili karaa baan isleeyahay
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa siciid muuse daahir oo ka faallooda arrimaha kanada wuxuuna u warramayay wariyahena v o a ee toronto xuseen nuur xaaji